asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal halkan waa raadiyaha dalsan kusoo dhawaada warka habeen oo hadahan oo kale aad ka dhegeysataan raadiyaha dalsan qodobada caawa ku dhegeysan doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo oo gaaray magaalada kambaale ee caasimada dalka yugandha halkaasi uu kaga bilaabmi doono safar shaqo markab in muddo ah ay sugayeen shacabka soomaaliyeed oo soo gaaray dekedda iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda soomaaliya oo kala wareegay dalka turkiga soddon iyo afar sano kadib dadka muqdisho oo markaasi ay ka bilaaban doonto diiwaangelinta dadka nool iyo kuwa meydka ah dowladda soomaaliya oo sheegtay inay dishay soddon dagaalamo oo ka tirsan al-shabaab dibaddana waxaa ugu dooroon xisbullah oo hanjabaadii ugu adkeed u dirtay gumaystaha yahuudda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waxaad dhegaysateen qodobada warka habeen ee dalsan caaw kuwooda ugu dooroon waxaa kusoo dhawaataan warkii oo faahfaahsan aan ku bilownaye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa safar shaqo waxa uu ku tegay magaalada kambaala ee dalka ugandha halkaasi oo madaxweynaha qaranka si ballaaran loogu soo dhaweeyey safarka madaxweynaha soomaha ee magaalada kambaalu gaaray ayaa waxa uu daaran yahay safar shaqo iyada oo lagu wado in madaxweynaha soomaaliya halkaasi ay kaga bilaabato safarkaasi shaqo oo aanay madaxtooyada soomaaliya cayimin muddada uu ku egyahay madaxweynaha ayaa muddada uu joogo halkaasi waxa uu kulamo ula yeelan doonaa madaxweynaha dalkaasi uganda yuwera museveni oo uu kala hadli doono arrimo badan oo ay ka mid yihiin xiriirka dowladaha soomaaliya iyo sidoo kale markaasi ugandha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa sidoo kale booqashooyin isxixiga maalmaha soo socda waxauu ku kala bixin doonaa wadamada ay ciidamada ka joogaan soomaaliya isagoo madaxda dalalkaasi kala hadli doono arrimo ay ka mid yihiin qorshaha kala guurka ee howlgalka midooda afrika ee soomaaliya madaxtooyada soomaaliya faahfaahintaasi dhammaystiran kamaan ay bixin safarka madaxweynaha soomaaliya iyo waxa uu markaasi daaran yahay hase yeeshee wixii markaasi kusoo kordho waxaad ku dhageysan doontaan wararkeena kale dhinaca kale haddii aanu fiirino dhegeystayaal waaxda dadhigista ayaa soddon sano kadib waxay bilaabeysaa diiwaangelinta dadka nool iyo kuwa miidka ah waryaha iyaga faadimo cabdiqaadir ayaa warkan eegeyso
haddaad guursato haddaad maaragtay wax furto ama lagu furo intaasba waxay noqon doontaa maaragtay in in in in in lagu diwaan geliyo macluumaadkaas ama ay dhiigaas lagu samayn doono
soddon iyo afar sano kadib waxaa si toosaa u bilowday tirakoobka qoyska ama diiwaangelinta dadweynaha lahan horey ayuu u shaaciyey maamulka gobolka banaadir iyo agaasinka xarunta daddhigista balse maanta ayaa si rasmi ah loo bilaabay diiwaangelinta qoysaska soomaaliyeed degmada shaangaani oo ka mid ah labaatanka degme ee gobolka banaadir ayaana si rasmi ah looga bilaabay ololahan sida aad u jeedaanba gurigan ku yaalla halkan degmada shangaani ayaana ugu horreeyey waxyaabihii ugu horreeyey ee laga bilaabay ee arrinta diiwaangelinta dadweynaha ayay qayb ka ahayd waxa uu sidoo kale agaasimaha daddegista hore u sheegay in la diiwaangelin doono dadka dhashay kuwa dhintay haddii aad wax furto ama lagu furana waa lagu diiwaangelin doonaa maamulka gobolka banaadir ayaa hore waxay u sheegeen arrintan soddon iyo afar sano kadib inay hadda ku guulaysteen si markaasi loo sameeyo ama la tiro koobo qoysasmaliyeed ee ku dhaqan caasimadda soomaaliya muqdisho burburkii dowladii dhexe kadib ayaa u dambeysay diiwaangelinta dadweynaha haddase maamulka gobolka banaadir ayaa ku guulaystay soo celiyo kaydka diiwaangelinta qoysaska soomaaliyeed haddaba guri walba oo xamar ku yaalla ayaa la tirigoobi doonaa iyadoo qoys walba laga qori doono inta ku nool gurigaasi ciddii kusoo korodha haddii uu cunug u dhasho qoyskaas iyo haddii uu qof ka geeriyoodo intaba barnaamijkan waxaa hogaanka u haya agaasimaha daddegista dowladda hoose ee xamar iyadoona ay kala howlgalayaan shaqaalaha ka howlgala xaruntaasi qaar ka mid ah mas- soo dhaweeyay maadaama ay tahay degmadii ugu horeysay ee lagu daafuray ololahan diiwaangelinta qoysaska soomaaliyeed foolyo famiilo qofku fayl lahaado faham oo odaga iyo ilaa iyo xaaskiisa iyo ilmihiisa la faylgareeyo een, ayna lahaadaan diiwaan wixii ku soo kordho lagu daro wixii ka dhintana lagu jaro laga jaro iyadoo oo loo maraayo maaragtay eh, ka dowladda hoose oo sharciga dowladda hoose u degsan markii qof ku dhasho inuu leeyahay eh, warqad dhalasho oo lagu daraayo faylka aabbihiis haddii uu dhintaayo rajaarta moorto warqaddii dhimashada
dhinaca kaleetana dhegeystayaal haddii aanu fiirino markaba in muddo ay sugayeen dadka soomaaliyeed ayaa waxa uu kusoo xirtay dekedda muqdisho sida warkan uu ku eegayo waryahayaga cabdisalaam juul shaakir waxaa waa barnaamijkan amniga aad u anfacayaa maxaa yeelay caasimadda muqdisho ama dhammaan degmooyinka labaatanka degmo ee ee gobolka ah oo gaaraysa saddex kun oo tan oo dowladda waddanka turkiga ugu talagashay inay ku taageerto dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan shacabka soomaaliyeed munaasabad kooban oo lagula wareegayay markabkan ayaa waxay ka dhacday dekadda muqdisho waxaana ka qaybgalay safiirka turkiga u fadhiya soomaaliya gudoomiyaha hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed maxamuud macalin cabdulle iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac markabkan ayaa ujeedada ugu weyn oo dalku u imaaday waxa ay tahay in dowladda federaalk soomaaliya iyo shacabka uu ka taageero dhanka deeqaha iyo gurmadka bulshada soomaaliyeed ee la tabaaleysan abaaraha ugu horeyn safiirka turkiga ee soomaaliya ayaa dowladda federaalk soomaaliya ku wareejiyey markabkan dhankiisa waxaa ka mahad celiyey gudoomiyaha hay-adda maalinta musiibooyinka qaranka soomaaliyeed sodman maxamuud macalin cabdulle Today, the vessel that has arrived at Mogadishu port carries not only humanitarian aid, but also the love, support, and deep concern of the Turkish people for our Soma- Somali brothers and sisters. The aid comes in response to the challenges Somalia faces with the imminent drought and flood se- season, a time that tests the strength and resilience of the people. But we stand here today, not as distant observers, but as partners and true friends. To extend my deepest gratitude to the numerous Turkish non governmental organizations for their valuable efforts in putting together almost 3,000 tons of disaster relief aid. I also thank AFAD and Turkish Red Crescent for their organization this humanitarian mission. Their able coordination made this mission possible.
waxaan runtii u mahad celinayaa dowladda walaalaheena oo turkiga oo runtii aan ahayn markii ugu horreysay noo timaado Een, marar badan noo timaaday hadda kabacdina aan sugayno noo imaanayso Ee, dabcan annaga ee, ka sodma ahaan waxaa hawshaa noo qusaysaahi inaan ee, dadkii loogu talagala gaarsiino waxaa kaloon aad iyo aad ugu mahad celinayaa safiirka walaalaheena turkiga iyo hay-adaha turkiga khaasatan hay-adda aafaad oo ah hay-adda dhigayna ah hay-adda maareynta mas-uuliyiinka turkiga oo runtii hawshan hogaaminayso aad iyo aadaan runtii ugu mahad celinaa ummadda soomaaliyeed ee runtii xaaladda ay ku jirtaahi waa xaalad runtii aad iyo aad u cariiri ah laakiin waxaan rajaynaynaa fuyujarkeenna ma xumo ilaahay idankiisa waxaan haysanaa walaalana garab taagan ugu dambeyn ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saale axmed jaamac ayaa ka hadlay goobta isagoona sheegay in turkiga ay markasta garab istaagsan tahay dowladda soomaaliya isagoona sheegay in markabkan uu wax weyn ka tari doono bulshada soomaaliyeed ee tabaaleysan
waxaynu ku gudoomaynaa gurmad bini aadamnimo aad u fara badan walaalaheena turkiga hay-adaho- hay-adahooda kala duwan ee ka shaqeeya ka hortagga masiibooyinka ee hay-adda aafaad iyo reer crosta turkida ayaa waxay guddoonsiinayaan hay-adda sodma waxaa laga yaabaa dad badan oo soomaali inay isweydiiyaan ee arrintani waa iska arrin basiide maxaa halkan iyo bacadkan hadda loo taagan yahay laakiin waxaanay wax badan dadku war ka hayn duruufta adag ee ay ku sugan yihiin muwaadiniinta soomaaliyeed ee dalkeenna ku nool meelaha kala duwan hadda waxaa lagu jiraa xilligii dayrta oo gebageba ku dhow waa xilligii la filayay beeruhu inay soo go'aan oo dalagii waxaan la yidhahda rainfed irrigation beeraha eh, biyaha roobka eh, lagu lagu beero halkaas wax badanna kama soo go'in duruuf adagna way ku jirtaa xoolihii iyo dadkiina abaar ba'an ayaa la saadaalinayaa inay ku soo food leedahay ama ha noqoto biyoyaradii dayrta ama guga oo la leeyahay boqolkiiba siddeetan iyo shan ilaahay baa og xaaleh biyuhu aad bay u yaraan doonaan taasi waxay sababaysaa in dad afar milyan ka badan oo soomaaliyeed oo xoolo dhaqato ah ama beeralay dan yarayhin inay habnolooleedkoodii halis gasho waxaa taa barbar socota isbeddelka cimilada oo hadda ayaan dhowaydun lalahaa webigii shabeellaa fatahaya ama biyaha ka imanaya dhanka iyo dalalka deriska aynu nahay markaad cabbaar ka fogaato webigana dadkan ayay u wildaran yihiin duruuftaas oo ay keenayso isbeddelka cimiladu oo soo noqnoqonaya oo dalkeennan soddonkii sanno u dambaystay ugu yaraan labaatan goor ay abaara baani ka dhaceen rabnaa inaan dawladda turkida oo halkan uu safiirku ka joogo aad iyo aad uga mahad celinno madaxweynahooda iyo xukuumaddooda iyo shacabweynaha turkida oo dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed mar walba garab taagan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa hay-adda sodmana waxaannu ku bogaadinaynaa hawsha wacan ee ay hayso ee ah ka hortag xaalad adag ee aan ahayn u gurmud marka ay lugtu jeeninka dhaafto jolo shaakir warbaahinta dalsan muqdisho
guud ahaan warkii habeen aada caawa kala socoteen raadiyaha dalsan ee magaalada muqdisho akhyaartan dhegaystaaya waa nageynta warkankiisa xiga nabadgelyo
wararka adla haysa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel